shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda soomaaliya faarax axmed cumar faarax qare ayuu kaga hadlay xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin xeebaha soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiib shisheeye oo uu sheegay inay ka kalluumaystaan waxaana uu soo jeediyey qorshe ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa maraakiibtaasi oo ah in la tababaro kalluumaysatada soomaaliyeed si ay uga hortagaan boobka lagu hayo xeebaha soomaaliya xeebahayna aad baa looga kalluumaystaa si sharci darro ah iyo xeebahayna looga kalluumaystaa weliba waanu laku soo dhowaadaa oo xeebta aadaa loogu soo dhowaadaa arrintaasna waa arrin markaan aan marna la qaado karin oy ahayd in kuwaas lasoo qabto ee la maxkamadeeyo ee la ganaaxo amba lagaba qaato xataa markabka laftiisa si sharcigaynu dhigaayo arrintaa iyadaa le waktiga hadda la joogo waxaad moodaa dhibna waanu wahayaan tabarna un badanna malihi saakin waxaan rabnaa inaan isu sheegno bal wixii aan ka qaban karno waxaan qabaa inaan fikrad cusub soo saarno marayna ku difaac fikraddaas waa maxay waxay tahay in kaluumaystayaasha tababar la gelisho ugu yaraan boqol raga in ismaamul goboleed kasta oo boqol raga oo kaluumaystaa inuu tababaro oo sharciga baro oo dagaalka baro oo doomanka si loogu dagaalo baro xilna laga saaro labaatankan iyo afartaas nautical miles inay difaacaan waxay markabku soo arkaan oo dalbeed dhacayana inay soo qabtaan faarax qare ayaa dhanka kale soo jeediyey in dhallinyarada kalluumaysatada ah marka la tababaro kadib ay iska ilaaliyaan inay ku xadgudbaan maraakiib aan ahayn kuwa sida shaaci darrada ah xeebaha soomaaliya uga jilaabanaya kalluunka waana in awaamiirta ay ku shaqaynayaan ay ka qaataan mas-uuliyiinta ku sugan hadba deegaanada ay ka howlgelayaan waxaana uu xusay in lacagaha lagu ganaaxo maraakiibta ay soo qabtaan kalabar la siiyo dhallinyarada kalluumaysatada si loogu dhiirigeliyo hawsha ay hayaan maraakiibta kale oo badda iska gooshaysa oo ganacsatada amba wax kale ahna iyaan marna far saarin in saa lagu tababaro saana amar lagu siiyo doomankoodana saa loo hubeeyo iyaguna mataqaana ay isku shuqlaan inay maraakiibtaasna dhacaysa oo meelahaas doomanku gaarhaan labaatay afar miilbadeed inay dagaal ku qaadaan haddii las lagu qaado dagaalka waa la soo wadaa markabka xeebtaa la keenaa xeebta markii la keeno maxkamad baa la saaraa sharcigayna badday ku taallaa wixii lagu ganaaxo nus waxaan leeyahay dhallinyaradaas soo qabataa la siiha waa lagu geesinimo gelina siay kuwa kale u jiriyaan nuska kalena horumarinta deegaanka ayaa loo kaashana sidaa haddii la yeelo wax weyn baa qabsoomayaan qabaa culeys badanna ma leh hubku meel kasta uu iska yaallaa dhallinyaradu meel kastay joogaan midna waa inaan dhegta loo dhigin gaala markay aragto doon hubaysan waxay dhihi doontaa burcadbadeedaa soo baxay dowladdu dhexe iyo goboleedkuba adduunyada waxay u sheegayaan in dadkaasu ay yihiin ciidan badeed oo dalku leeyahay ay u sheegayaan doomankooduna waxay leeyihiin lambaradaas calanka soomaaliya ka babahaya marka waa askare ma aha burcadbadeed soo noolaata maaha adduunka in laga raariyo sidaas ayaan qabaa ugu dambayntii guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda soomaaliya faarax axmed cumar faarax qare ayaa fariin ku aadan in la hirgeliyo qorshahan ay soo saartay hay-addiisa u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka horta waxaan la hadlayaa waa balcada ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato waxaa laga maarmaana inay dalku isdifaaco khayraadkiisana difaaco wax dulumana ma ah wax siyaadana maaha wax shar xaq aanu leenahay xagga kalluunka qaanuunkeenay ku taallaa inaan kalluunkayna aan mataqaan ilaashano looma ogola dad islaa kale haddaysan annaga fasax naga haysan oon la ogeyn meeshay ka kalluumaysanayaan iyo waxay qabsanayaan iyo qalabka ay ku soo qabanayaan oo welina rag la ogyahay usan noo fulin dushooda oo kormeera shuruudahaasoo dhamaa laga rabaa marka markabka fasax la siiyo intaan arrimahaasoo ka dhammaystirayno waa inaan wiilashayna hubayno raganimadii horey ku soo qabsan jireen waa hayaan hadda ha u bedeshaano maraakibta kalluunka maraakibta kalena ha iska daayno dowladduna adduunka u sheegto warku waa cadiya sidaas ayaan qabaa in mataqan wax badan noogu hagaagi karaan shirkan jaraa-id ee uu qabtay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda soomaaliya ee ku aadan sidii looga hortegi lahaa maraakiibta ajnebiga ah ee sida sharci darrada uga kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ay dowladaha faransiiska iyo austreeliya qabteen doonyo hub sharci darro ah u soo waday dalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho